magaalada muqdisho ayaa tababar loogu soo gabagabeeyey garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal loo tababaray dowlad goboleedka hirshabeelle tababarkan oo socday muddo koob iyo labaatan beri ayaa lagu baranayay sida loo qaado dacwadaha iyo isqabqabsiga dhulka garsoore abuukar maxamed cali oo ka mida macalimiinta tababarka bixinayey iyo axmed maxamuud xasan agaasimaha macadka tababarada garsoorka dalka ayaa si wadajir uga waramayay ahmiyadda tababarka iyagoo u mahadceliya ka qaybgalayaasha markaan tagnay meeshii maalinka ku xigay waxaan sameynay imtixaanka inaan qaadno isla maalinkaa habeenkeedii waxaan saxnay imtixaankii maalinkii ku xigay shan iyo tobankii bishii juun waxaan qaadnay interviewgii amaba imtixaankii afka isla maalinkaa habeenkii ilaa habeenkii waxaan saxnay imtixaankaas waan ku guuleysanay waxaana la wadaagnay tiradii soo baxday guddoomiyaha maxkamadda sare shaqadaas oo juhdi tiro badan u baahan cilmi u baahan dulqaad u baahan annagoo dareemayna intaasba in ay daruuri tahay in laku qalabeeyo haddana sida aad casharada ay khubaradu u soo dejisay dhammaan waxay ku fadhiyeen baahiyaha markaa la dareemaya inaad u baahan tihiin
ismaaciil axmed oo ka mida garsoorayaashii la tababare ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen
muddo saddex toddobaad ah oon ku jirnay tababarka garsoorka waxaan ka korsannay tababarkan aqoon iyo khibrad taas oo wax weyn ka tari doonta koruqaadidda iyo cadaalad kusoo dabaalidda guud ahaan dalka soomaaliya xubnaha loo soo gunaanaday tababarka ayaa laga soo kala xulay xarumaha garsoorka hirshabeelle waxaana loo tababaray sidii wax looga bedeli lahaa garsoorka hirshabeelle